bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal hamiin faylah weybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hamiignama idaacadda redio baydhab ahaanshaan ka door korona weefda ka socda soomaaliya oo deeri qaahira shirarka maalinta afrika oo ka socda shiinaha gudoomiyaha gobolka gedo oo mas-uuliyiin cusub magacaabay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo jowhar deeriya hirshabeelle oo warkulelha ku saartay weerarkii halka dhaawacii xildhibaanada taliyaha ciidanka dhulka ee hooga dalka oo booqday furnimaha hore ee dagaalka shabeellaha dhexe akhbaraadka banaanka hamiignimaadan radio baydhaba shanghayto ay baan ka door karoon dowladda suudaan oo beenidih in ciidan shagaleen gudaha etoobiya hamiin faylah dhegaystayaal weybwa hamiignimo sabtaba hayta ahadnaha gala hayta taariikhdana iyo eta afarta bilo sagaalaad lamada kun labaatiyo kow kantaasi waxaana qodobadii warkaana hamiignima ee idaacadda redio baydhaba haanshaan ka door karoonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayle dhegaystayaal wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif yaa ku qeybgalay kala fadhiga afartan iyo toddobaad ee shirweynaha arrimaha shaqada iyo shaqaalaha wadamada carabta oo axada beriye ku furmi doono magaalada qaahira ee xarunta dalka masar shirkan xeershay shirkan xeer wasiir ee dalalka jaamacadda carabta ayooayba diiradda laka saaro doone halanhalowka shaqo laanta iyo hawajahayta hawajahaasa muwaadiniinta wadamada jaamacadda carabta furaha shaq furada furaha shaqo horumarinta shaqaalaha iyo saameynta covid tomiyo sagaal wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulwahaab ugaas xuseen yawayba use shirkan ka tilmaamay inuu is albaab cusub anfuro doono sidii wasaaradaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya iskaashiga eedka onfeyl aan lawa dhadal ahayti wasaaradaha dhije ee jaamacadda carabta wasiirka oo sidoo kale bogaadi dowrka safaaradda soomaaliya ee masar yawayba use kulamo la qaado doone wasiirada dhijey ee dalalka jaamacadda carabta iyo saraakiisha jaamacadda carabta shirarka maalinta afrika oo ka socda dalka shiinaha danjire xawaale cali kulaneh danjiraha soomaaliya fadhiya dalweynaha shiinaha yaa khudbad eeda muhiimsan weyba use ku jeediyey shirka maalinta afrika oo hoos kooyow si oo hoos kooyow sifitis isagoo oo ku hadlay magaca dowladda federaalk soomaaliya shirkan oo ku qeybgalaya oo ku qeybgalahaya madaha kokoyti madaxda ka socota ergiga shiinaha ee arrimaha afrika marwo danjire xiw injiinku oo inku badan iyo inku badan soddon diblomaasi oo matalaya safaaradaha afrika ee howlgalow shiinaha iyo madaxa kale iyagoona meelaasay sidoo kale khudbad ku jeedi safiirka dowladda ruwanda ambasador james kimiyona safiirka safiir cawaale cali kulaneh oo khudbadiisa eed soogonka saari muhiimadda ganacsiga sida walbarashada online-ka la talinta ganacsiga daryeelka caafimaadka iyo dalxiiska si lambaara muwaadiniinta gudaha adeeg muwaadiniinta gudaha adeegsiga teknolojiyada cusub iyo adeegsiga iyo adeegsigeeda saa korona lanka qaada wacyigelinta aqooneed ee guud ahaan muwaadiniinta danjire cawaale kulaneh iyo sidoo kale weyba usaa bandhigay kartida soomaaliya ee shirkadaha awooda leh adeegan iyo maalgaladan soomaaliya iyagoo oo la kaaladow dadka soomaaliyeed ganacsatada waweyn ana iyo haan dhexe iyo haan kale oo yaryar intaba gudoomiyaha gobolka gedo oo mas-uuliyiin cusub aan magacaabi isla gobolka zahra qoslaya ninse dhameystraasa
gudoomiyaha gobolka gade ee dowlada federaalk soomaaliya axmed buule garaad xanjeex ayaa xilka qaadis ku sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada doolow ee gade isagoo magacaabay mas-uuliyiin cusub wareegto uu soo saaray gudoomiye axmed buule ayaa xilka qaadis looga qaaday gudoomiye ku-xigeenka degmada doolow deeq cali bishaar waxaana xilkaasi loo magacaabay aadan bare cali oo bedelay deeq qadar cumar cabdulle ayuu gudoomiyaha gobolka gade ee dowlada u magacaawday inuu noqdo madaxa arrimaha bulshada ee doolow iyadoona xilkaasi laga qaaday ismaaciil macalin xidig oo ka tirsanaa maamulka degmadaas sidoo kalena madaxa xiriirka hay-adaha doolow ayaa waxaa loo magacaabay maxamed xuseen cabdi kaasi oo bedelay cali yuusuf cabdulaahi oo gudoomiye canjeex ku sameeyey xilka qaadis gudoomiyaha gobolka gade ee dowlada federaalk soomaaliya axmed buule garaad ayaa mas-uuliyiin cusub u magacaabay degmada doolow faray inay si toosa u gutaan waajib iyadoo ang mahadsantaa zahra qoslay deg deg ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weyba ku hadlay arintii iqraan tahliil farax
calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada xanuunka iyo welwalka ka dhashay warbixinta hay-adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida ikraan tahliil faarax tan iyo intii ay soo bilaabatay arinta ikraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay-adda nisa in ay keenaan xog dhammaystiran siyeyna wakhti ku filan balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata caddaymo ku filan ama ka jawaabaysa su-aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska ikraan waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habbooneen ee loo maareeyey kiiska ikraan ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan waxaa ummadda soomaaliyeed u caddaynaya in xukuumadda federaalk soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka soomaaliyeed ee ku cad qodobada tobanaad shan iyo tobanaad soddon iyo saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska ikraan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda isaaran allah subxaana wa tacaala hortiisa waxaan u caddaynayaa qoyska ikraan qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed in xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay in ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad sidaa darteed waxaan farayaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka inuu muddo afartan iyo siddeed saacadood gudaheeda ah uu kusoo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay iisoo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go-aanka ku habboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka soomaaliyeed hadduu ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqdo waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan mas-uuliyad iyo isku duubni lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan wasalaamu calaykum
hadalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weybaha ka eedeeya ilaa maalin maalin dhawaaytay telefishinka dowladda usubaahi in ikraan tahliil faarax in muddo eheladii waysnaayeen ee dhimatay sa warbaahinta dowladda laka sheegay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle oo geeka deri magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed iyo wefduus hogaamiyay yagee kuwaybayo derina magaalada jowhar meelahaas oo si weyn lahaan ka dhawaay master dabageed oo ay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle iyo jowhar weyba usanseeday dardargeliyow ka doorashada golaha agalka sare oo dhowaan la kuwada inya ka qabsoonta caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar soo dhaweynta kadib madaxweynaha lankasamey magaalada jowhar iyo weefdajey iyo warbaahinta goobta kala hadlay yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed
aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa soo dhoweyntii diiraneed sharaf ka laheed dhinacyo badan taabanaysay lalagu soo dhoweeyey magaalada madaxda hirshabeelle aniga iyo xildhibaanadii iyo waftigii ila socday oo maanta halkaan ila soo gaaray saaad ogtiiba muddo ilaa sagaal biloodoo waxaan ku maqnaynay gobolka hiiraan waxaan ugu maqnaynay arrimo shaqo shaqooyinkaan ugu maqnaynana adugu geed kastaba ha soo hergelaane hadda meel fiican ayaan ku soo dhoweynay waxa dhimanna waa dhammaystiri doonnaa safarkaynuna hadda wuxuu owdaarhaayoon halkaan u nimiday labada labada qodob oo labada xildhibaan oo hadalka iga horreeyey ay sheegeen labadaas qodob oo kale ah kow xildhibaanada aqalka sare ama sanatarada aqalka sare ee federaalka ee hirshabeelle ee halkan lagu dhisay qodobka kalena wuxuu yahay dee waxaa la yidhi meeshii madax jiraa maja u laamaane in shaqadan wakhtiga dheer aan soo wadnay ka soo wadnay gobolka hiiraan halkan madaxda hirshabeelloo joogtay annaga nimankaynii halkaa ku maqnaayee shaqadaas soo hayay inaan halkaan aan ku wada tashanno wixii dhamman sidii loo dhammaystiri lahay waxaan ku ballannana haddana halkii aan ka ambaqaadno shaqadu ay loogu joogto bacdul markii la dhiso aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle ama aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle ka soo jeeday federaalka saaad og tihiin dhowr bilood bil ka hor aman idhaaho ayaa la dhisay dowlad goboleedyada kale aqalkii sare ay dhiseen ay soo gudbiyeen dowlad goboleedka hirshabeelle dibu uga dhacay oo lama dhisin waxaan hadda halkaan iskugu nimid oon caasimadda iskugu nimid ayay ka mid tahay dee soomaaliyuula hirshabeelley sugi in aqalkii sare soo dhisto si aqalkii hoos ugu gudubto iyo dowladnimadii soomaaliya hirshabeellena waxay sugaysay safarka ayni gobolka hiiraan ku maqnaay sidaasaan u nimid waxaan shaqada ka bilaabi doonaa haddii alla idmo iswarsi madaxda hirshabeelle iyo madaxda halkaan joogtay annaga ragga ayniil markaan iswarsanno shaqada dhismaha sanatarada aan ka bilaabi doonaa haddii alla idmo sanatarada waa ogahay waxaan leeyahay marka hore nin walba wixii alla u calfo waa heli doonaa qof walba wixii alla u calfo waa heli doontaa waxaan leeyahay kii deegaanka hirshabeelle u abshira ee dadka soomaaliyeed u abshira ilaahay alla waafajiyo laakiin ninkii wiilalkuisa ay qaada yidhi wuxuu yidhi maadheysow idhiga ninba meesha uu iqabta waa arkee afar sanoo hirshabeelle soo dhisneed sanataray laheyd dowladda soomaaliyeed ka mid ahay oo ku matalaya hirshabeelle siday u aadeen dowladda soomaaliyeed oon u doorannana haddaan muggii wakhtigii soo dhammaaday ayagoo xil raba qaarkood yimideen qaarkoodna weli waaba maqan yihiin annaga marka waxaa dadka soomaaliyeed iyo dadka reer hirshabeelleba aan u sheegaynaa waxaa dadkaan ka dhexeeya qofna kuma kuma kuma kuma kuma maslaxaynayno qofna kuma masaabaxayno qofna lagu maslaxay maha dadkaan iyo dalkaan waxaan ka fikiri doonaa nimankayna madaxda ka ahoo madaxweynaha hirshabeelle oo loogu sarreeyo waxaan ka fikiri doonaa hirshabeelle yaa u dana hirshabeelle yaa u shaqaynaya soomaaliya yaa u shaqaynaya dowladnimo soomaaliya yaa rabaan ka fikiri doonaa haddii allid ciddii ilaahay calaf u gelishaana waxbay heli doontaa dee wuxuu yidhi ilaahow berimiga kama helnee baadiha lagu gelin inay anaga noo shaqeeyaan ay shacabka hirshabeelle u shaqeeyaan ay dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliyeed u dhexeeyaan iska dhaafe kuwaaba hirshabeelle dhibaatadoodii ay la dhaqaaqi waay
hadalka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle yuusuf dabageed ayooiba usokooyay xilligay kalaha ka dhawaay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle dhowaana lagma dalsanya in golaha in doorashada aqalka sare ku dhiida deegaanada hirshabeelle taliyaha ciidanka dhulka oo boogdii balse gadaalyahanka nagada doone hirshabeelle oo warha ku saartay weerarkii laka dhaawacay xildhibaanadii xalay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle abdi xakiin luqmaan maxamed yase kulol weyb uusan ku hadlay weerarkii bamgacameedka ee xalay laka dhaawacay xildhibaano ku tirsan hirshabeelle oo ku dhiya magaalada jowhar gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan ayaa weerarka laka qaadi guriga iyo dhama guriga iyo deganaayeen xildhibaanada maamulka ka tilmaami ingusahay ku argagixisinimo waybanus caafimaad rajay sadeedii xildhibaan ee weerarkaasi ka dhaawacmay gudoomiyaha baarlamaanka oo qoraal hadhiki bartis gaarka ee facebook iyo waybanus hay-adaha amniga maamulka hirshabeelle u safaray inuu qaadan tallaabooyin deg dega oo laka xakameeyo amni darada waana gacantaha ku dhikan dadkii ku dambeeyey weerarkii xalay xildhibaanada lankajeysadii gudaha magaalada jowhar weli warkii hamignimo ee radio baydhabo iyo dhegeystayaal si toos aan la socotan taliyaha ciidanka dhulka ee hooga dalka ayaa boogadii furimaha hore ee dagaalka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka dhulka ee hooga dalka jenaraal maxamed tahliil biixi oo u heliyayan saraakiil ku tirsan ciidanka dowladda iyowayba boogashiyo kaseedana furimaha hore ee dagaalka deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe taliya biixi iyo saraakiisha la socodi yaa kormeer ka deeriya herayaha iyo furimaha hore dagaalka shabeellaha dhexe ee deegaanada geetimar haaji cali degmooyinka warsheekh cadalle iyo raagaaceeleh ee ku sugunyin ciidanka hooga dalka soomaaliyeed taliye taliyaha ciidanka dhulka biixi yaa ciidamada waybowse kala kulmay deegaanada faraya in kula kulmi deegaanada way u safaray in iyo lama jibaaran howlgallada ku dhanka ee ururka al-shabaab warbaahinta iyo goobta kula hadlay anuu waxaan soo gaaro raagaceelle iyo dhulkaan soo gaaray hal qof oo shacaba aan qori haysan oo nabadgelyo ah hal qof oo aan hal qori haysan bastoolad haysan qorina wuxuu ku aruursanaa gacanta dawladda iyo gacanta ciidamada dhulkii sidaas ahay oo nabadgelyada ahay oo diinta haystay oaan u malaynahayo dhul ka diin badanu inay yar tahay dadka inta ku soo duulay ummaddii oo dhan hub ka wada dhiibay oo dagaalka geliyey oo cid walba gowracahaya ma ayagaa islaam ah mise annagaa islaam ah annagaa islaam ah annagu qofkaan xaqdarre ku gowracaynaa ma jirto waxaa laydinka rabaa dalkiinna inaad difaacataan dalka maxaa lagu difaaci karaa waa midnimo soomaali oo midaha dalka difaaci karta annaga oo askarinimada aan u dhaarannay ka run sheegnana waa difaaci karnaa
ujeedka kormeerka taliyaha dhulka iyo saraakiisha la socdi iyo waybaa laka sheegay inuu sahay lunkukuur galay xaalada xaalada amni ee degmooyinka warsheek cadale raagaceeleh iyo deegaano kale oo ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle ammaanka ku jira degmooyinka degmooyinka dhulka xeebta ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle iyo wayba usaya ku eedan faylah waybana meelasay ku sugana ciidanka hooga dalka gaar ahaan qeybta guutada afraad ee uu soo gaamiyo korneel sane cabdulle meelo dhegeystayaal warka mignimeysin kula socotagna wayba radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka dowladda suudaan ayaa gebi ahaan waybaye beenaday in ciidan sheeh galeen gudaha etoobiya dowladda suudaan ayaa waybaya isku dheeraytay oo beeniday eedeymaha ankakoy xukuumadda doctor abi axmed ee ethoobiya oo ah in ciidan sheeh taayirsanyin t b l f ta ku dagaalamas gudaha ethoobiya militariga ethoobiya iyo suudaan shalay waybowse ka eeday in konton dagaalyahan oo ku gudbeen xadka suudaan waana antalaabeen gudaha ethoobiya suudaan iyo waybaya sheegtay in eedeymaha ethoobiya iyo se anhayn haanusal iyo raad leh suudaan iyo antaasiya wayba ka dartay in suudaan iyo ciidanshe si aan faragelin arrimaha gudaha ee deriska ethoobiya ama dalal kale warkii dhegeystayaal hamignimo ee idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegeysataa sin antayaniinkeega warka uu ku heesan jeediyay anigoo injineer safriye meel qaybta farsamada infidhi nuur kalsooni warkan dhegeystayaal ku kale lamadan timur kale hawada dib uun kulamaana ammaanaan la